ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka jimcahan laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha shanaad sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo axada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda kawadda marinka khaza oo galay maalintii afar boqol iyo siddeedaad oo xiriira weerar lala beegsaday calowshoodu shaqaystayaasha xisaamul amni ee ka dagaalama waddanka yemen askar ka tirsan ciidanka bakistan oo lagu dilay weerar ka dhacay koonfur galbeed waddankaas in ka badan toban ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waddanka yemen madaxweynaha yukrain oo ku baaqay in lasoo afjaro dagaalka ka socda waddankaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muxuu mudnaanta koowaad ka dhigaya ajendaha trump ee bariga dhexe ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idilgoorra wayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha yuhuuddu ka wadda marinka khaza ayaa galay maalintii afar boqol iyo siddeedaad oo xiriir ah haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan badar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duuqeymaha yuhuudda ee ka wadomarinka go'doonsan ee khaza waxaan maanta oo xadda dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo siddeedaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka go'doonsan ee khaza iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey ciidamada soo duulayaasha yuhuudda haddabaan ku horreyno duqeymaha ciidamada saynada yuhuudda ayaa waxay beegsadeen goobo ay degan yihiin dad barakacyaal oo ku yaala waqooyiga ilaa iyo koonfurta marinka go'doonsane khaza iyo si guud ahaan marinka go'doonsane khaza waxaana ku shahiday duqeymahaas dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xerada shaadi ee ku taala galbeedka magaalada khaza madrase lagu magacaabo abu caasim islamarkaana ahayd mid ay hoy iyo gabaad ka dhiganayeen dad barakacyaal ah ayay ciidamada yuhuuddu la dhaceen duqeyn aad u xooggan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaasi ku shahiday dad badan oo shacabrayd ah halkii ay dhawci kale cayna soo gaadheen kuwo kaloo fara badan warbaahinta maxalliga ee ku sugan gudaha khaza ayaa waxay soo tabinaysaa in ciidamada yuhuudda ay duqeyntaasi ku dileen wax ka badan toban ruux oo barakacyaal ah halkii ay dhawci kala duwan soo gaarsiiyeen dad gaaraya labaatan ruux oo kale madrasada la beegsaday ayaana waxay iminka noqotay mid aan lagu hoyan karin maadaama ay duqeyntu si dhammaystiran u burburisay ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana kordhiya beegsigooda ku aadan madaarista ay gabaadka ka dhiganayeen dadka barakacyaasha ee laga soo barakaciyey deegaanadooda islamarkaana la duqeeyo guryahooda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay labadii isbuucee lasoo dhaafay beegsadeen in ka badan labaatan madaraso ay ku hoyanayeen islamarkaana ay gabaad ka dhiganayeen dadka barakacyaasha ah duqeymaha cashwaayiga ee lagu beegsaday madaaristan ayaana waxaa ku shahiday boqolaal ruux oo barakacyaal ah halkii ay ku dhaawacmeen tobanaan ruux oo kale inta badan dadka ku shahiday duqeymaha ayaana waxay ahaayeen dumar iyo carruur guri ku yaalay xerada albureejiya dhacda bartamaha marinka go'doonsane khaza waxay ciidamada yuhuudda ku bartilmaameysadeen duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqintasi ku sheeday shan ruux oo shacabrayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan dadkii ay dhaawacyada kala duwan ka soo gaareen duqaymaha ayaana waxaa haatan dhaawacyadooda lagu daweynayaa isbitaal ku yaala bartamaha khaza inkastoo aan isbitaalkan laga helinin daawooyin dhammaystiran oo dadka dhaawacyada qaba lagu daweeyo guri sidoo kale ku yeela xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqaymo diyaaradeed oo aad u culus waxayna wararku sheegayaa in duqaymahaasi baalnimada ay ku shahiideen shan ruux oo falastiiniyiin ah saddex ka mida dadkaasi waxay ahaayeen carruur yaryar halka labada kalena ay ahaayeen haween falastiiniyiin ah sida laga soo xiganaya dad goobjoogayaal oo ku sugan goobta ay duqayntu ka dhacday sidoo kale waxaa jira dad kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan isbitaalka alcawdi ee ku yaala bartamaha marinka khaza ayaana waxa uu martigelinayaa dad badan oo dhaawacyo kala duwan qabaa dhakhtar ku sugan isbitaalka alcawda ayaana waxauu sheegay inay u wareejiyeen isbitaalka shuhadaaw laksa ee magaalada diirilbalax ee isna ku yaala bartamaha marinka khaza dad badan oo dhaawacyo kala duwan qabaa maadaama isbitaalkaas laga helaya qaar ka mid ah daawooyinkay u baahan yihiin dadka dhaawacyada ah waxaana ay duqayn xooggan mar kale ka dhacday magaalada diirilbalax ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaasi ku sheeday sida la soo warinaya afar ruuxu shacab ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqayn geysatay khasaare kala duwan ayay ciidamada yuhuud u ka geysteen deegaan ku yaala koonfurta marinka khaza magaalada khanyunis ee dhacda koonfurta marinka goodoonsane khaza ayaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuudu ku beegsadeen duqayn aad u culus oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku sheeday dad badan oo shacabrayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan deegaanka khuswaan rashwaan ee dhaca magaalada khanyunis ayay sidoo kale ciidamada yuhuuda ku garaaceen duqaymo kuwa la mid ah waxaana ku sheeday duqayntaasi afar ruux oo carruur ay ku jiraan halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale xasuuq horle ayay ciidamada yuhuuda ka geysteen magaalada beetilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacabrayd ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ee duqayna aad u xoogan la dhaceen guri ay ku sugnaayeen dad barakacyaala oo ku yaala suuqa weyn ee magaalada beetilaahiya waxaana ku sheeday duqayntaasi wax ka badan konton ruux oo shacabrayd ah halkii ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan xerada jabaaliya ee ku taala waqooyiga marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda weli duqaymo aad u xoogan ka geysanayaan waxaana halkaasi ku sheeday tobanaan ruux oo shacab ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan subaxii hore saaka ciidamada yuhuudda waxay duqayn aad u xoogan ku beegsadeen guryo tiro badan oo ku yaala xeradani waxaana ku shayday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan sidoo kale duqayn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ayaa waxaa ku shayday shan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan wararka iminka naga soo gaaraya khaza ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda duqaymo kala caynna ay ku bartilmaamaysadeen guryo ku yaala bartamaha magaalada khaza waxaana duuqimahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira guri ku yaala xerada albureej ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duuqayna aad u culus waxaana halkaasi ku sheedeen ka badan toban ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo intaa ka badan balse aysan warbaahinta soo warin tirada rasmiga ah duuqayna aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ay dhacda xadka ay wadaagaan marinka goodoonsane khaza iyo waddanka masar waxaana halkaa ku sheeday shan ruux oo shacab ah halkii ay jiraan kuwo kaloo soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo iminka lagu dabibaya dhaawacyadooda isbitaal ku yaala koonfurta marinka waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku garaaceen deegaana ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira duqayn sidoo kale ciidamada yuhuudda ay ka geysteen agagarka masjidka jaamica ee ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza ayaa waxaa la soo tebinaya inuu ka dhashay khasaare kala duwan saacadii lasoo dhaafay marinka goodoonsane khaza waxaa ka dhacay duuqimo kala cayn ah oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada yuhuudda iyo sidoo kale taangiyada ciidamada yuhuudda waxaana duuqimahaasi berber socday weeraro rasaaseenna oo ay geysanayaan ciidamada arxanka daran ee yuhuudda waxaana guudahaan weeraradaasi ku sheegdeen ka badan sagaashan iyo kow ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamadii u degeysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku sheegadeen ka badan soddon iyo shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol toban iyo kow ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadku sheegtay in tobanaan ruux oo iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo ay ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan saddex kun toddoba boqol sagaashan sagaal ruux halkee dhawciduna maraya in ka badan boqol iyo saddex kun lix boqol iyo kow ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamadii yudas isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaamaay weli socdaan duqaymaha yuhuuddan ay saar xandarra u beegsanayso dadka qaxootiga ah geesta kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay magaalada beytlaayiya gaar ahaan deegaanka talla dahab ku beegsadeen gaaritaangiya ay wateen canaasir ka tirsan ciidamada yuhuudda waxayna dagaalyahanadu wax iska caabintu la dhaceen gantalla aad u xoogan gaarigii ay wateen ciidamada yuhuudda ayaana goobta ku basbeelay halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askaray gaarigas la socotay iyadoo sidoo kale ay qarax aad u xoogan ku beegsadeen gaari kale ay wateen ciidamada yuhuudda xilli isna mid ku socdaalayay xerada jabaaliyah ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaa saacadii lasoo dhaafay warbaahinta caalamka isqabsaday muuqaal ay faafiyeen kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta kaasoo lagu soo bandhigaya howlgallo qaraxyo ah oo lagu baartilmaamaysanaya in ka badan toddoba gaari kuwaasoo ay leeyihiin ciidamada soo duulayaasha yuhuudda kilibkan oo lagu soo bandhigay balatformyada kala duwan ee shabakadda aljaziira ku leedahay baraha bulshada ayaa wax uu aad ugu bahay internetka waxaanuu muuqaalka ku bilaabanayaa dagaalyahan ka tirsan kooxda wax iska caabinta odhanaya in kastoo aan dhaawac ahay haddana waxaan nahay mid sita qaraxyadiisa iyo gantaaladiisa oo u sii jida dhanka cadowga si uu qarxiyo taangiyadiisa allah idinkiis si aanna midaan uga jawaab celinna xasuuqa iyo gumaadka ay geysanayaan allah ha nagu garaameeyo hana nagu sharfay inshaa allah waxay intaa kadib kaamirada isku gedinaysaa dhanka waddada lecjraami ee ku taala bartamaha xerada jabaaliya gaarigaa shaman oo ay wateen koroniyo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaana halkaas lagu bartilmaamaysanayaa dagaalyahan ka tirsan kooxda wax iska caabinta ayaana u dhaqaaqaya dhanka gaariga gaashaaman isagoona ku soo rakibaya qarax markii uu ka soo dhaqaaqay in yar kadib ayaan la qarxinayaa gaariga isagoona u kala faniinaya boolbool waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqonaya wixii askariga gaarigaas la soctay kadib markii ay dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku guulaysteen howlgalkan ay dhiidhanaanta ka muuqato ayaa hal mar ku wada dhawaaqayaan takbiirta sidoo kale waxaa muuqaalka lagu daawan karaa gaadhi cagafcagaf ah noociisana uu yahay d sagaal kana middaa kuwa ay isticmaalaan ciidamada cadowga yuhuudda ayaa waxay dagaalyahanada wax iska caabintu la dhacayaan gantaalka alyaasiin ee dhidka taangiyada waxaana halkaasi ku waxyeeloobaya dhammaan askartii la soctay gaadhiga sidoo kale waxaa muuqaalka lagu daawan karaa gaari cagafcagaf ah noociisana uu yahay d sagaal kana middaa kuwa ay isticmaalaan ciidamada cadowga yuhuudda oo ay dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta la dhaacayaan gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ee lidka taangiyada waxaana halkaas ugu waxyeeloobaya dhammaan askartii la soctay gaadhi kale oo cagafcagaf oo isna ku socdaalay waddada sika oo ku taala waqooyiga marinka khaza ayay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiintu la dhacayaan gantaal kale gaadhiga cagafta ayaana si dhammaystiran u burburaya sidaba lagu daawan kara muuqaalka howlgal kale ayaa waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ka fulinayaan agagarka madrasada shaadiya ee ku taalay xerada jabaaliya gaadhigaa shaaman oy wateen ciidamada cadowga yuhuuddu halkaasi ku sugnaa ayayna qarxinayaan dagaalyahanada iyagoo adeegsanaya gantaalka lidka taangiyada sidoo kale waxay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta qarax aad u xoogan la eeganayaan gaadhi booyadda oosahay u waday askarta soo duulayaasha yuhuudda muuqaalka inta uu socdo waxaa sidoo kale looga boganayaa labo ka mid ah gawaadhida gaashaaman oo waa kuwa loo yaqaana mikraaf oo ay ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta ku beegsanayaan bariga magaalada khaza gaar ahaan deegaanka safdaawiya iyo sidoo kale meel u dhow madrasada alfaaquura waxayna labadan gaari ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta la dhacayaan gantaallo xoogan iyadoo uu halkaasi khasaaro xoogan uu ku soo gaarayo wixii askari la soctay gawaaridaasi gantaalka tanduumay sidoo kale ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta la dhacayaan gaadhi kale oo ah midka loo yaqaana mikraaf xilli uu isna ahaa mid ku sugnaa galbeedka xerada jabaaliya khasaare kala duwan ayuuna gantaalkaas ku sababay ciidamada soo duulayaasha yuhuudda howlgalka duufaanulaqsa ay ku dhawaaqeen guutooyinka kala duwan ee kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaana u muuqada mid guulaystay maadaama ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku soo galay marinka goodonsin ee khaza lagu dhig bixinayo howlgallada ka dhacaya deegaanada khaza waxaana inta uu socday howlgalkani ciidamada yuhuudda dhimasho iyo dhaawac ka noqday wax ka badan toban kun oo askari askarta soo duulayaasha gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale wuxuu duulaankani ku sababay inay waashaan oo ay noqdaan kuwa nafta isdhaafiya waxaana xusid mudan inta uu dagaalka socdo inay nafta isdhaafiyeen boqolaal askari oo milatariga yuhuudda ka tirsan kuwo kaloo aad u badanna waxaa iminka lagu dabiibayaa isbitaalada lagu daweeyo xanuunada dhimirka falanqeeyayaasha ayaana waxay sheegayeen haatan fagaaraha dagaalka ku gacan sareeyaan kooxda wax iska caabiinta falastiiniyiinta ciidamada maamulka yuhuuddana ay noqdeen kuwo jabay oo ku soo aruuray beegsugooda ku aadan dumarka iyo carruurta mustadacafiinta ah
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه
waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashima cabdinaasir weerar lala beegsaya calooshadu shaqaystayaasha xisaamu lamni ayaa ka dhacay dalka yemen ciidamad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa weerar ka miin ah u dhigay maleeshiyaad ka tirsan ciidamada xisaamul amni ee daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta weerarkan dhabagalka ah ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac war kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta ee jamaacada ansaaru shareeca in weerarkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen toban ka mid ah maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha xisaamul amni ee gacansaarka la leh xukuumadda imaaraadka carabta dagaalkan ayaa ka dhacay mandiqada muudiyah ee gobolka abian ee ka tirsan dalka yemen waxaana kamiinkan maleeshiyaadka looga dilay afar askari halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale gobolka abian ayaa ka mid ah meelaha lagu dhigbixiyay ilaayo haatana lagu dhigbixinayo ciidamada xisaamul amni ma ahan markii ugu horreysa oo ay la kulmaan calooshoodu shaqaystayaasha oo weerar uga yimaada dhanka mujaahidiinta ansaaru shareeca waxayna marar badan ku dhaceen dabino loo qoolay maleeshiyaadkan ayaa dhibaatooyin fara badan ku haya dadka ku dhaqan dalka yemen mujaahidiinta alqaacidada ansaaru shareeca ah ee xiriirka la leh warweynaha jihaadiga ah ee alqaacida kana dagaalama dhulka yamanta xigmadda iyo iimaanka ayaa sii xoojiyey baacsadka iyo beegsiga ay ku hayaan murtasaqada isku magacooday xisaamul amni kuwaas oo taageero ka hela dowladda imaaraadka carabta mujaahidiinta ansaaru shareeca ah ayaa marar badan dhegta dhiiga ugu daray saraakiil iyo askar badan oo laf dhuungashay ku noqday dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka yemen geeska kale askar ka tirsan ciidamada bakistan ayaa lagu dilay koonfurta galbeed ee waddankaas kadib dagaalo dhex maray iyaga iyo dabley hubaysan subaxnimadii hore ee shalay waxaa weerar saacado badan qaatay lagu soo qaaday ciidamo ka tirsan xukuumadda bakistan oo ku sugnaa bar kontarool oo ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi weerarkan ayaa waxaa ka dambeeyey koox hubaysan oo ka dagaalanta gobolka baluuchistan ee dalka bakistan waxayna dagaalkan ay kusoo qaadeen askarta bakistan ku dileen toddoba askari halka ay dhaawaceen askar tiradooda lagu sheegay shan iyo toban ilaa iyo siddeed iyo toban askari kuwaasoo durbadiiba loola cararay xarumaha caafimaadka ee ciidamada bakistan xukuumadda islaamabad oo ka hadashay weerarkan waxay sheegtay in weerar lagu soo qaaday bar ciidamadoodii ilaaliyo xadbeenaadka ku leeyihiin mandiqada cada meel jihada koonfureed qiyaas ahaan boqol iyo konton kilomitir kaga beegan caasimada gobolka baluuchistan ee kuwiita dableyda dagaalka soo qaaday ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha adag lagu gaarsiiyey xukuumadda bakistan waxayna ka mid yihiin kooxaha ugu tunka weyn ee ka dagaalama dalka bakistan gaar ahaan gobolka baluuchistan ee waddankaas si kastaba haatee dalka bakistan ayaa waxaa si xidhiira kaga dhaca weeraro iyo qaraxyo culus oo galaaftay nolosha dad badan isugu jira ciidan iyo shacab howlgalladan ayaa waxaa badankooda fuliya maleeshiyaad ka dagaalama dalka bakistan xukuumadda islaamabad ayaa ku fashilantay inay iska cabiso kooxahan ka dagaalama dalkeeda dhinac kale in ka badan toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waqooyiga yemen shilkan gaaray ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalo lagu magacbo qacasaama oo dhanka bari kaga beegan magaalada tamaar ee dhacda waqooyiga yemen wuxuuna ka dhashay isku dhaca laba gaari waxaana ku dhintay toban qof halkaay ku dhaawacmeen toban kale oo dhaawacyadooda halis yihiin shilkan ayaa waxaa ku dhintay dad isqoys ah oo kale ah gabar iyo hooyadeed iyo lix ruux oo isqoys ah kuwaas oo ka badbaaday keliya wiil dhaawaca soo gaaray oo haatan shilka cisbitaal la jiifa shilkan ayaa waxa uu ka dhacay waddo dheer oo isku xirta magaalooyinka sanaca iyo thamaar oo ku yaala dalka yemen taas oo la sheegay inay burbursan tahay godod waaweyn ay ku qodan yihiin darawal ka kaxeynaya mid ka mid ah labada gaari ay saarnaayeen dadka rakaabka ah ayaana la werinayaa isagoo gaari ku waday xawaaro sare islamarkaana ku foganaa godadka u qodan waddada ayay fooda isdareen gaariyar oo mareeyay dhabaha sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya khasaare baaxad leh oo ka dhashay shilkan sawirada lasoo bandhiga ayaa muujinaya mid ka mid a gaadiidka shilka galay oo si weyn u burburay ugu dambeyntii madaxweynaha yukrain ayaa dalbaday in lasoo afjiro dagaalka ka socda waddankiisa ninka lagu magacaabo faladamir saleniski oo ah madaxweynaha dowladda yukrain ayaa maalintii shalay waxauu warbaahinta ka horsheegay sida uu doonayo in lasoo afjiro dagaalka dalkiisa kala dhexeeyo ruushka marka la gaaro sanadka cusub ee foodayna usoo hayeen laba kun shan iyo labaatanka iyadoo loo marayo soo afjaridda dagaal hab diblomaasiyadeed ah saleniski isagoo la hadlayay idaacadda yukrain waxa uu yidhi dhinaceena waxaa dusheenaga saaran inaan bixino dadaalada intii awooddeena ah ayaan u ballan qaadi doonaa inuu soo dhammaado dagaalka sanadka soo socda isagoo hadalkiisa sii watay faladamir saleniski ayaa intaa ku daray waa inaan dagaalka ku soo dhammaynaa hab diblomaasiyadeed ah waxaan aaminsannahay in arrinkaas uu aada muhiim u yahay hadalkan ka soo yeeray faladamir saleniski oo ah madaxweynaha dalka yukrain ayaa ku soo aadaya xilli dagaalkan dhammaadka lahayn ee u dhexeeya ruushka yukrain wuu socda muddo ku dhow saddex sano iyadoona hoos u dhac ku yimid dagaalka horaantii bishii februaayo laba kun labiyo labaatanka oo ahayd markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya yukrain iyo ruushka dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubeyntii qalinka saxaafadda oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo haashim cabdinaasir في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan muxuu mudnaanta koowaad ka dhigaya ajendaha tramp ee bariga dhexe waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye tifaftiraha arrimaha siyaasadda ee wargeyska maraf haweeneyda lagu magacaabo ina bareski ayaa shaki gelisay suurtagalnimada in garabka midigta fog ee yuhuudda ay gaaraan hamigooda ku aadan in daanta galbeed lagu daro dhulka horay gumaysiga ku jiray ee filistiin iyada oo xustay in madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu mudnaanta koowaad siiyey sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka sacuudiga iyo sahinada bareski ayaa warbixin ay soo saartay shalay oo sabti ahayd ku sheegtay in tan iyo markii uu trump ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee maraykanka shantii nofembar uu maamulka yuhuudda bilaabay inuu dib u soo cusboonaysiiyo ka hadalka qorshaha uu daanta galbeed uga biirin lahaa dhulka uu xoogga ku haysto ee filistiin waxaana hadalkani horkacayay wasiirka maaliyadda ninka lagu magacaabo bisarel smatrek oo ah hogaamiyaha xisbiga sahiinada wuxuuna dhowaan ku dhawaaqay ninkaasi in sanadka soo socda ee laba kun shan iyo labaatanka uu noqon doono sanadka madax banaanida yuhuudda ah ee samaariyadda wuxuuna tilmaamay in qorshahani la fulinayo wargeyska yuhuudda ee maarif ayaa aaminsan in caadiyeynta sacuudiga iyo yuhuudda ay ka horeynayso ku darista daanta galbeed dhulka gumaysiga ay ku jiro waa haddii ajendaha taraam ee bariga dhexe la fiiriyo wargeyska ayaana xusay inuu marar badani ku celceliyey muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga lala yeelanayo riyaad si loo wajaho hanjabaadaha iiraan ee ka dhanka ah shacabka yuhuudda balse marka la eego aragtida qaaska ee trump waxaa ugu horeeya ee uu mudnaanta siinayo waa sidii uu maamulka yuhuudda iskaashi dhanka difaaca ah ula yeelan lahaa boqortooyada sacuudi carabiya maadaama trump uu aaminsan yahay in la dagaalanka saamaynta iiraan ay ku leedahay gobolka ay tahay tan ugu muhiimsan iyo dadaalada loogu jiro sidii loo qaadan lahaa daanta galbeed ee caqabad ku noqon karto saamaynta ay iiraan ku leedahay bariga dhexe haweeneyda saxafiyadda ayaa soo xigatay hadal uu jeediyey meg hakabi oo uu trump u doortay safiirka maraykanka uu joogo dhulka yuhuudda gumaysato mar la weydiiyey ninkaasi inay jirto fursad loogu dari karo daanta galbeed qaybaha kale ee gumaysiga ku jira ee falastiin iyo in kale wuxuu ku jawaabay haa waa ay jirtaa fursadahaasi balse waxa uu raaciyey aniga maahi ninka ka go'aamin doona siyaasadahaasi wuxuuna sheegay in trump uu yahay midka dejinaya qorshahaasi dhanka kale saxafiyadda ay waxay sheegtay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu laga yaabo inuu isticmaalo qorshe ka duwan qorshaha in maamulkiisa lagu soo daro daanta galbeed si uu ula xoojoodo boqortooyada sacuudiga saxafiyaddu ayadoo hadalkeeda sii wadata ay waxay tidhi netanyahu waxa uu u badan yahay inuu sacuudiga kala xaajoon doono sidii uu caadiyeyn lahaa xiriirka labada maamul wuxuuna u soo bandhigi doonaa sacuudiga kubiirista qayb ka mid ah heshiisyada caadiyeynta ee uu netanyahu la galay dalalka carbeed xeeladanina waxay ahayd mid uu horey heshiis ugula galay isutagga cimaaraadka carabta ah iyo boqortooyada baxrayn haddii uu horey ugu guulaystay middaasi waxay u badan tahay inuu haddana xeeladaasi soo celiyo sidaasi darteed baraski waxay aaminsan tahay in rajooyinka la filayo ee ku saabsan ku darista daanta galbeed dhulka ay yuhuudda gumaysiga ku haysato laga yaabo inay xaalado kala abuurto sababtoo ah waxay lid ku tahay xaqiiqda siyaasadeed ee dhulka middaasina waxay netanyahu ku qasbi kartaa inuu isbeddel ku sameeyo xeeladihiisa suxufiyadan yuhuudiyadda ayaa sheegtay in heshiis kasta oo lala galo sacuudiga laga yaabo in netanyahu uu u baahdo in tanaasulaad weyn ka sameeyo arrinta filistiin gaar ahaan cadaadiska ay riyaad ku hayso arrintani tanina waxay ka dhigan tahay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda laga yaabo inuu dhibaato xooggan kala kulmo sidii uu heshiis nuucaasi a ugu gudbin lahaa isbahaysigiisa talada haya balaskii waxaa intaasi ku dartay maanta waxaa jirto tiro wasiire ah oo ka tirsan maamulka yuhuudda kuwaasoo si cad u diiday fikradda ah in lagu soo laabto wadaxaajoodka dhismaha dowlad falastiiniyadda u gaar ah xitaa haddii uu netanyahu isku dayo inuu meel mariyo heshiiskani tanina waxay keeni kartaa mucaarad xooggan oo u dhexaysa xukuumaddiisa iyadoo ka hadlaysa mowqifka madaxweynaha la doortay ee maraykanka ku wajahan iiraan waxay tidhi baraski inkastoo uu taraam caddeeyo inuu taageerayo ammaanka yuhuudda waxaa laga yaabaa haddana inuu la kulmo culaysyo si uu maamulka yuhuudda ugu taageero tallaabo kasta ah oo militari oo ka dhan ah iiraan gaar ahaan haddii uu aaminsan yahay taraam inay tani horseedi karto xiisad aan loo baahnayn suxufiyaddani ayaa hadalkeeda ku soo gebagabaysay haddii netanyahu uu doonayo inuu heshiis taariikhiga la galo boqortooyada sacuudiga waa inuu si taxadar leh uga fikiraa sidii uu tanaasulaad ugu samayn lahaa qorshihiisa ku wajahan daanta galbeed ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله